Munaasabadan oo ahayd mid lagu dhagax dhigayay garoon casri ah oo lagu ciyaaro kubadda cagta islamarkaana laga hirgeliyey xaafadda Midnimo ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka degmada Kismaayo madax ka socotay hay-adaha dhisaya khubaro isboortis iyo dhalinyarada magaalada Kismaayo garoonka ayaa waxaa dhismihiisa iska kaashanayo hay-adaha UN Habitat iyo NRC mahad maxamed xasan gudoomiyaha xaafadda midnimo ee Kismaayo ayaa sheegay inay baahi weyn u qabeen garoonka waxaan u mahad celinaynaa hay-adda nrc oo maanta fulinayso garoon ka mid ah ee garoonnada casriga ah ee dhallinyaradu ay ku dhe- ku- ku dheesho noociisa ugu casirsan ee salax ah waxaan uga mahad celinaynaa UN un habitat oo maalgelisay iyo nrc oo fulinayso iyo aniga iyo maamulka xaafadda ah waxaan u malaynayaa garoommadaas baahi weyn baan u qabnay Een, ciyaalka xaafadda hadda wax garoon ah oo muhiim ah oo sida hadda salax oo kale ah ama garoon kale oo ka weyn oo muhiima horey maanan u lahayn aad baan arrintaas ugu faraxsanahay usoo dhoweynay Een, iyo degmadeenna sharafta le eh hadda nagala joogo guddoomiye ku-xigeenka ay ahna xoghaynta dowladda hoose aad baan arrintaa ugu faraxsanahay guddoomiye dhallinyaradu garoon bay u baahnayd kan keliya hadda weli kuma filno waxaan u malaynayaa kan hadda waa garoon salax ah oo iska kumeel gaara dadku ma wada qaado oo dhallinyaradu kuma wada dhiili karto weli waxaan u baahannahay garoon weyn oo dhallinyaradii wada qaado ay tartamo ku qabsadaan cabdiraxmaan cali axmed oo ka socday hay-adda NRC ayaa tilmaamay in mashruucan iyo kuwo kale ay fulin doonaan si loo helo isdhexgal bulsho ku qaadan waqtiyadooda meelo kale laakiin ay suurta gasho dadka xaafadda inay isku yimaadaan nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada ayaa mashruucan muxuu ah ujeedkiisa ugu weyn uu yahay Een, ma ahan keliyata shaqada keliyata garoonka ma ahan shaqooyin yar oo waxaa lagu wacyigelin baa jiray nabadeyn baa jirtay waxyaabo yar oo mashruucan uu la socda ayaa jira marka intaasna waxaa weeyaan een, waa wax ee, loo baahan yahay bulshada inay ku baraarugsanaato gudoomiye ku-xigeenka degmada Kismaayo ahna xogayaha dowladda hoose daahir cabdi cabbaas ayaa u mahad celiyey cid kasta oo mashruucan gacan ka geysatay waxaan u mahad celinhayaa hay-adda nrc oo mashruucan ay un habitat bixisay ee deeqdiisa ay bixisay fulinhaya iyo dowladda sweden oo iyaduna deeqda bixisay Een, aad iyo aad baad u mahadsantihiin hay-adaha isa saaran iyo dalka sweden ee mashruucan bixiyey waxaana mashruucan ka faa'iidaysan doona een, degmada kismaayo xaafadda midnimo dadka ku nool oo dad aad u fara badan ah Een, waana mashruuc loogu talagalay garoon sallax ah oo cabirkiisu u dhan yahay labaatan afartan oo garoommada yaryar ee casriga ah aad iyo aad bay hay-adda nrc iyo un habitat iyo dowladda sweden bay u mahadsan yihiin garoonka ay noo dhiseen waxaana filaynaa inay noo dhisi doonaan garoommo waaweyn oo carruurtu ku ciyaaraan ama dadka waaweynba uu ku ciyaaro garoommada caalamiga ee kubadaha waaweyn lagu ciyaaro kuwan yaryarkeed noo dhisteenna aad baad ugu mahadsan tihiin intaa markii aan ka gudbo waxaan leeyahay guddoomiyaha xaafadda odayaasha xaafadda dadka degan xaafaddan midnimo waxaa laydiin dhisayaa garoonkaa sallaxa waa hantitiina hay-ad baa idiin dhisay idinkaa ka faa'iidaysanaya carruurtiinna ku ciyaaraysa ilaashada kuna ma garanaysaa een, ciyaalkiinna ku cilaashada hantidiinna weeyanaysa